bismillahi raxmaan raxiim garaadkaa ka hadlay wixii muhiimkahaa marka wixii uu waan u dhaadaya waxaa muusan dhaafayna waan u dhaadaya marka u horeysa annagoo ku hadlayna afka cisimada jubbaland waxaan cambaarayn xoogna u soo jeedinaynaa shilkii ka dhacay nairobi oo ahaa mid aada iyo aada looga naxo gaar ahaan waxaan tacsi gaar u soo jeedinaynaa hadda kenya iyo shacabkeeda oo nagu leh haddaan soomaali nahay abaal gaar ah nagu leh oo aan mudnayn dhibaato caynkaasa in loo geysto arrintaas dowladda kenya shacabkeedaba waxaan u soo jeedinaynaa ama u sheegaynaa inaan xanuunka idinla qaybsanayn waan ka xunay mar labaad waxaan taageeraynaa sidii garaadku sheegay go-aamadii ka soo baxay meelihuu soo maray igad iyo muqdisho mahad gaara waxaan usoo jeedinaynaa madaxweynaha soomaaliya oo isku lafajabiyey in ummadda jubbaland laga daayo wixii hore ee hagardaamaha loo geystay oo aada ugu farayaraystay inay ummadda jubbaland aayahooda ka tashadaan madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya dowladda federaalka mahadnaq gaaraan usoo jeedaynaa annagoo reer jubbaland madaxweyne waa mahadsan tahay halkeeda kasii wad haddii aad tiri jubbaland ha loo daayo aayaheeda waa ku taageeraynaa waadna mahadsan tahay laakiin weli way jirtaa dhibaatadii wixii haray israaci intaa madaxweynehan leenahay waxaan rabnaa waana halkan ka soo jeedinaynaa wax nabad ka fiican ma jiro hagardaamada jubbaland lagu hayay sideed iyo sideed iyo tobanka gobol ay kaga duwaneen ummadda halkaan fadhida waxay go-aansatay inaynan agoon dib u noqonin jubbaland sidaa daraaddeed waxaan baaq u soo jeedinaynaa fariinna u diraynaa cid kasta oo saddexda gobol ee jubbaland ku abtirsan baaq baan u diraynaa inay ka soo qayb galaan yimaadaan oo ay nabadda jubbaland ka qayb ka qayb qaataan waxaan baaq u soo jeedinaynaa aanan marnaba laga leexanaynin kuwa hagardaamada wata ee nagu dhex jira iyo kuwa bannaanka jooga iyo kuwa soo wada iyo kuwaan ognahay iyo kuwaan ogeynba inay ummadda jubbaland israacday oo mar dambe aanna qaadan doonin hagardaamo dambe oo jubbaland loo geysto kuwaana waa u degaynaa haddaan sii gudbo waad ogtihiin shilka nairobi ka dhacay laba asbuuc ka hor uu annagu nagu dhacay